dhammaan madaxda dowlad goboleedyada hirshabeelle ugu horeeyo jubbaland south west galmudug puntland dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ugu horeeyo maantay madaxweynahan caleemasaarkiisa halkan isugu nimid mudane maxamed cabdi waare xildhibaanada labada golo gobol ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xubnaha golaha wasiirada ergeyga gaarka ah dhammaan safiirada iyo wakiilada beesha caalamka gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyo ku-xigeenadiisa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle golayaasha baarlamaanka iyo wasiirada hirshabeelle dhammaan ciidamada qalabkiisa odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada iyo qabanqaabiyayaasha munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha hirshabeelle marka ugu horreysa kulligii waan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan ogsoonahay in aad wax badan fadhideen oo ay dadku gaajoodeen sidaas daraaddeed waxaan ballan qaadayaa inaanan hadalkaydu ku dheerayn doonin ugu horrayntii waxaan aad sharafkiigu ah inaan idinkala soo qayb galo xafladdan muhiimka waxaan dhammaan hambalyo u dirayaa shacabka heershi- hirshabeelle oo runtii muujiyey hufnaan ku aadan dowladnimo oo qabanqaabiyey doorasho aan natiijadeedii maanta halkan uu fadhinno aana ku xusayno ama ku calwaxaan salaan idinkaga sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo ay ahayd inuu xafladan isagu ka soo qayb galo laakiin howl qaran iyo arrimi amni awgeed aniga ayuu u soo idmaday intaas ka sokow waxaan leeyahay kulligeen inaan dib u xasuusanno wixii dhacay afarkii oktoobar waxaan leenahay dadka walaalaheena oo ku geeriyooday ilaahay jannadii hawaraabiyo kuwa ku dhaawacmay waxaan leeyahay ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo inta qaraabadooda oo dhib soo gaarayna waxaan leeyahay ilaahay dhibka iyo xanuunka hala qaado laakiin adonkii bishii oktoobar waxaan ka barannay waxyaabo badan waxaan ka barannay fariin ay noo soo direen shabaabku ahayd fariintii ugu dambaysay fariintaasoo ahayd inaanay u naxayn hooyo carruur iyo waayeel qof lacag haysta iyo midaan haysan qof wax aqoon leh iyo midaan aqoon lahayn rag iyo dumar maad qaba iyo qof jira waxay noo soo direen fariin ah soomaaliyey waxaan go-aan ku gaarnay inaan idin baabi'inno dhulkana idinka tirtirno sidaas daraaddeed waxaan soo dhoweynayaa khudbaddii madaxdii iga horraysay ee ku baaqday inaan u soo istaagno hal mid hal mid oo keliya inaanay nagu dhicin mar damba wax la mid a afar iyo tobankii oktoobar haddii ilaa yidhaahdo intaas ka sokow mudane madaxweyne waare waxaa horta igu taariikha intay jirtay dowladdii hore ee soomaaliya inaad ahayd nin dowladda u shaqeeya isuduwaha horumarinta beeraha ee labada gobol ee hadda aad madaxda u tahay maadaama maadaama maadaama mudane madaxweyne magaalo madaxda hirshabeelle ay tahay jowhar reer jowhana ay leeyihiin halkudhig halkudhigaasina uu yahay adduunyada jowhar ka joog aakhirana janno ka joog adduunyana jooga ka joog aakhirana janno ka joog oo loola dan leeyahay sida ay joohar tahay iyo barwaaqadii maanta markaan aeroboort ka soo degnay adigu aad indhahaada ugu tustay waxaan rajaynaynaa inaadan reer jowhar keliya quudi doonin ee shaqadaadu soomaaliya oo dhan ay quudi doontaa diilaaga waxaa noo taal shaqooyin badan oo aad adigu ugu horrayso maadaama aad tahay yaraankii dowlad goboleedyada waxaa muhiima markaa inaan annaguna ku garab istaagno oo aan kaala shaqayno dib u heshiisiin inoo sida dalkoo dhan ugu baahan yahay iscafis kalsooni abuuris iyo isku haynta dhammaan bulshooyinka ku dhaqan deegaanka kala duwan ee hirshabelle waa inaan sidoo kale adiga iyo dowlad goboleedka kale oo dhan idinkala shaqaynaa soo dhisidda hay-adaha dowlad goboleedyada si nidaamka federaaliga hoos loogu daadejiyo sugidda amniga iyo xasilinta deegaanada oo dhan maadaama aan hirshabelle joogno laakiin mudana madaxweyne ee dowladda federaalka way kaala shaqayn doontaa kulligeen waa inaan ka wada shaqaynaa abuuris ila dhaqaale oo aan uga kaaftoonno tuugsiga qof walba oo soomaaliya waa inuu ku foojignaadaa inaan ka wada shaqayno abuuris ila dhaqaale oo nagu taageerta inaan ka kaaftoonno tuugsiga baahinta maamul dhisidda oo ay ugu horrayso dibadhiska golayaasha deegaanka oo loo helayo adeegyada bulshada oo dhammaystira mudana iyo marweyn mudan madaxweyne munaasabadani waxay nagu soo aaday iyadoo waddankeenu weli uu ku jiro tacsi tiiraanyada waxay noo sheegaysaa haddii uu jiray wax yar oo khilaafa inay ahayd tusaala aan ka baranno inaanan xoogga saarin khilaaf ee xoogga aan saarno midnimo dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin amni waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin xorriyad waxay u baahan yihiin dhaqaale ay dalkooda iyo dadkooda ku dhaqnaadaan sidaad ogtihiin dadka soomaaliyeed boqol iyo kiiba toddobaatan iyo shan waa dad dhallinyaro ah waxaa kaloo ogtihiin dadkaas intooda badan inay baagamudan yihiin waxaa kaloo ogtihiin dhallinyaradaas in lagu leeyahay in ku dhow lix bilyan oo dollar oo xataa aanay garanayn meesha ay ku amaahdeen maadaama marka ay waxaas oo shaqo ah inoo taallo oo inoo taallo inaan mar walba ka shaqayno sidai aan u horumari lahayn siday dadku isugu soo dhowaan lahaayeen sidaan u dhammaystiri lahayn dastuurka qabyada sidaan u gaarsiin lahayn dadka doorasho hal qof iyo hal cod labada kun iyo labaatanka sidii aan uga shaqayn lahayn in xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka lasii adkeeyo sidaan uga shaqayn lahayn in qof walbo soomaaliyeed uu ku dhiirado aqbalana dalka in la wada leeyahay waxaan soo dhawaynayaa hadalladii madaxdii igu horreysay oo ahayd inaan khilaafka ku bedelno iscafis qof kasta oo naga mid ahay waa inuu kalsooni ku qabaa dowladnimada iyo nidaamka noo dhisan nidaamka federaalka ah waa nidaam ay qaateen ummadda soomaaliyeed jiritaankiisana waxaa gaaan ka go-aan ka gaaray ummadda soomaaliyeed haddii uu qof shaki uga jiro dowladda federaalka iyo xukuumadda waxaan hortiina ku ballan qaadayaa inaan ka shaqaynayno xoojinta federaaliinta dalka intaas ka sokow waxaan rabaa laba qodob oo kale inaan xuso kow maalmahan waxaa muuqatay in la aaminsan yahay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay kala tageen ay xiriirada isu jareen si si inaanu nahay laba waddan oo kala duwan oo kale waxaan kugu bishaaraynayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu inaanay meel kala aadayn waxaan idiin sheegayaa meel walba oo nidaam ka jiro wuu imaanayaa khilaaf laakiin khilaafka waxaa lagu dhammaynayaa wadahadal dowladda federaalka waxaa aasaas u ah la shaqaynta dowlad goboleedyada xubnaha ka ah haddaanan garba haysanna ma yeeli karno inaan kaligeen duubo sidaas daraaddeed waxaan ku soo gabagabaynayaa gogashii uu fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ah inaan xamar isugu noqono kulligeed ma aha gogo la fidiyey keliya waa gogo loogu talagalay kow in wax walba oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay kala qabanayaan looga wada hadlo labo in madaxda qaranka oo dhan markay isugu yimaadaan ay ka tashadaan dalka sidii loo xorayn lahaa dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in kulligeen uu naga dhexeeya hal dal oo la yidhaahdo soomaaliya dal kale oo noo bedeli doono dalka dalkani waa dalka keliya ay tahay inaan ku wada noolaano caruurta xaqa noogu leh inaan u samayno mustaqbalkan annagu aan haysan inaan u dhisno mustaqbalkaas sidaas daraaddeed haddii qof ay niyadiisu xun tahay ama qof uu isleeyahay waddankii khalqiil buu ku jiraa waxaan idiin sheegayaa waan rabaa inaan idiin xaqiijiyo inay naga go-an tahay aniga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dhammaan xolaha xubnaha golaha wasiirada in dalkan geedi socodkiisa nabadeed lagu soo dabaali doono wada hadal is-ixtiraam isu dulqaadasho iyo iyadoo danta shaksiga laga hormari doono danta qaranka waa mahadsantiin wasalaam